أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadaana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah saraakiil iyo mas-uuliyiin salsaro oo ka tirsan dowladda shiicada iiraan ayaa lagu dilay duqeymo xooggan oo maamulka sahayuuniyadda yuhuudda ka geystay gudaha dalka iiraan madaxweynaha dowladda riddada jabuuti ayaa ka hadlay damac ay dowladda xabashada etoobiya ku doonayso inay bad hesho bannaanbaxyo rabshado xooggan wato ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya howlgallada la beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose maxkamadda wilaayada bokool ayaa filisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaala degmada buurdhuxunleh wilaayada hiiraan ayaa gurmad lacageed gaarsiisay ganacsato ku hanta beeshay dab ka kacay suuqa degmada ceel cali ee wilaayadaas bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka baay iyo mudug ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka mu'asasada alkataa'iba
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan saraakiil iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa lagu dilay duqeymo xooggan oo maamulka sahayuuniyadda yuhuudda ka geystay gudaha dalka iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee duqeyntaas yuhuudda ka fuliyeen gudaha dalka iiraan waxaannu ka waraysanay walaalkeena maahir maxamedda waad mahadsan tahay walaalka marwan n waxaa isa soo taraya wararka la xiriira duulaan ballaaran oo ciidamada maamulka yuhuudda ay ka geysteen gudaha iiraan kaasi oo lagu laayay saraakiishii ugu sarreysay ee ciidamada shiicada iiraan iyo sidoo kale khubaro dhanka nukliyeerka u qaabilsanaa n dowladdaasi n weerarada oo dabcan isugu jiray mid cir iyo mid sirdoon ay ciidamada maamulka netanyahu ku beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen hoggaanka ugu sarreeya ee ciidanka dowladda shiicada iiraan oo ku taal magaalada teheraan ee caasimadda waddankaasi iyo xarumo kale oo muhiima afhayeen u hadlay milatariga yuhuudda oo lagu magacaabo evi dafrin ayaa shaaciyey in duqeymahaasi ay ku beegsadeen in ka badan boqol bartilmaameed oo gudaha iiraan ah isaga oo intaasi sii raaciyey in laba boqol oo diyaaradood oo nooca kuwa dagaalka ah oo yuhuuddu leedahay ay ka qayb qaateen weerarkan dhanka cirka ah duqeymaha maamulka sahayinada yuhuuddu ayay ka fuliyeen teheraan waxaay beegsadeen dhismayaal ku yaal xaafado ka tirsan teheraan oo ay degan yihiin saraakiisha ugu sarreysa ee ciidanka iiraan waxaana weerarkaasi dhanka cirka ah dhinac socday weerar kale oo ay fuliyeen xubnaha sirdoonka yuhuudda ee muusaadka weerarada oo ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda netanyahu uu ka hadlay wuxuu sheegay inay sii socon doonaan ujeedkuna yahay in lagu burburiyo barnaamijka nukliyeerka ee dalka iiraan warbaahinta iiraan waxay xaqiijisay in weerarada yuhuuddu ay gallaafteen nolosha taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada qalabka sida ee shiicada iiraan maxamed bakeeri taliyaha guud ee ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ninka lagu magacaabi jiray xuseen salaami taliyaha xarunta difaaca dhulka ee ciidanka cirka iiraan khulaam cali rashiid iyo saddex xubnood oo kale oo ka mid a khubarada sare ee nukliyeerka iiraan kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray axmed rida dulfaqaari mahdi daharji iyo fariidoon cabaasi yani sidoo kale xubno muhiim u ah xukuumadda teheraan ayaa marwano waxay ku jiraan xaalad hubanti la-aan ah waxaana ka mid ah cali shamkhani oo ah la taliyaha sare ee cali khumeyni hogaamiyaha iiraan kaasi oo wararkii ugu horreeyey ay xaqiijiyeen in isaga oo dhaawac daran qaba la dhigay cisbitaal ku yaal teheraan walow warar dambe oo soo baxay ay sheegeen in la dilay oo uu weerarka ku baxay waana shaqsi muhiim u ah hogaamiyaha iiraan iyo xukuumadda uu fadhigeedu yahay tehraan xarumaha duqeymaha yuhuuddu beegsadeen waxaa ka mid ah xarunta lagu magacaabo natanza ee nukliyarka iiraan hay-adda tamarta nukliyarka iiraan ayaa sheegtay in weerarka xaruntan lagu beegsaday uu sababay burbur soo gaaray qaybaha kala duwan ee xaruntaasi marka laga soo tago weerarka dhanka cirka ah ee ay yuhuuddu ka geysteen gudaha iiraan waxaa sidoo kale jira dilal qarsoodi ah oo ciidanka sirdoonka ee yuhuudda ee muusaadka ay ka geysteen bartamaha iiraan sida uu xaqiijiyey janalka laba iyo tobanaad ee gumaystaha oo soo xiganaya mas-uuliyiin wargeyska haratis ee ay yuhuuddu leedahay oo dhankiisa soo xiganaya ilawareedyo amni ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka gumaystaha yuhuudda ee muusaadka ay iiraan ka samaysatay saldhig ay ka hagaan diyaaradaha daroonka ah ee loo adeegsado qaraxyada kuwaasi oo la soo geliyey een waddankaasi ka hor inta uusan bilaaban een weerarka marwan falanqayaashu waxay sheegayaan in dowladda iiraan maanta ay la kulantay fashil weyn oo dhanka sirdoonka iyo milatariga walow la sheegay inay yuhuuddu ku fashilantay in ay gaarto xarunta uu ka socdo een horumarinta ugu sarreysa ee nukliyarka iiraan ee ku taal buuraleyda koonfurta caasimadda tehraan iiraan ayaa diyaarado boqol ah u dirtay dhanka deegaanada yuhuuddu ay xoogga ku haysato balse maamulka gumaystaha ayaa sheegay inay ku soo rideen hawada ciraaq iiraan waxay ku guudisay inay bixin doonto jawaab celin hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan ayaa si deg deg ah u magacaabay xilalka taliyayaasha la khaarijiyey duulaanka yuhuudda ay ka bilowday iiraan ayaa durba sababay sicir dhanka shidaalka ah qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay in ka badan laba iyo toban boqolkiiba kadib markii uu bilowday weerarka yuhuudda diyaaradaha rayidka ayaa dhanka kale ka weecday goobaha ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyada milatari madaxweynaha dowladda riddada jabuuti ayaa ka hadlay damacay dowladda xabashada etoobiya ku doonayso inay bad hesho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkii nuur cali warsame abushiiba waraysi gaar ah oo uu siiyey jariidada jorn africa ee ku hadasha afka faransiiska ayuu madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ku iftiimiyey damaca hoose ee ay etoobiya ka leedahay jabuuti iyo qorshayaal qarsoon oo halis gelin kara dalkaas murtad geele wuxuu shaaciyey in etoobiya ay dhowaan u dirtay jabuuti wafdi culus oo siday codsi ay ku dalbanayso dekad iyo saldhig ciidan badeed oo ay si buuxda u maamusho gaar ahaan magaalada tajor ah wuxuu sheegay in jabuuti si rasmi ah ay u diiday codsigaas isagoo u xusay inaysan oggolaan karin in dal kale si gaara u xukumo marinbadeed ama ku yeesho saameyn xaddaaf ah waxaana la soo gaarsiiyey codsi la yaab leh kaasoo ah in etoobiya la siiyo marin ay si buuxda u maamusho iyo fasax ay saldhig ciidan kaga dhisato tajora tani ma ahayn wax aan aqbali karno waxaana etoobiya u sheegnay in jabuuti aysan ahayn krimeya ayuu yidhi murtad geele hadalkan wuxuu farta ku fiiqayaa in etoobiya ay derbiyada madaxa ku garaacayso iyadoo ku hanweyn inay si kasta oo suurtagal ah bad ku gaarto xitaa haddii ay halis geliso waddan kale dhanka kale dhinacyadan markii hore heshiiska ahaa ayaa hadda u muuqda kuwo kala fogaanaya maadaama abay dhamaciisa ugu weyn uu yahay sidii marinbadeed ay u heli lahayd xukuumaddiisa meesha keliya ee uu hadda isha ku hayo ayaana noqotay soomaaliya maadaama eritareyana uusan u dhowaan karin banaanbaxyo rabshado xooggan wata ayaa ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya calis cabduqaadir ayaa inoo faahfaahinaya banaanbaxadan ayaa yimid kadib markii booliska dalka kenya ay xabsiga ku dileen nin dhallinyaraha ka soo jeeda dalkaasi kenya alberta jawano oo ah kow iyo soddon sana jir kenyaati ayaa lixda bishan juun waxaa soo xiray ciidanka kenya kadib markii lagu eedeeyey inuu faafiyey warar ka dhan ah ciidamada booliska ee dalkaasi sarkaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan iyaga ku log lahayn dilka ninkan balse wuxuu sheegay sarkaalkaasi inuu isaga isdilay kadib markii uu madaxa la dhacay gidaarka xabsiga dad careysan ayaa isugu soo baxay magaalada nairobi gaar ahaan saldhigga iyo xabsiga magaalada kuwaasoo ku dhawaaqaya halkudhegyo ka dhan ah booliska intii ay socdeen banaanbaxeeda ayaa waxaa dhacay iskahorimaad u dhexeeya dadka dibadbaxaya iyo ciidamada booliska madaxweynaha dowladda kenya ayaa sheegay in ninkan uu ku dhintay gacanta booliska dowladdiisuna ay baarayso kiiskaasi saraakiil ka tirsan booliska kenya ayaa la sheegay in loo soo xiray arrintan si wax looga weydiiyo kiiska dilkaasi howlgalla lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada dinsoor oo ka mid ah doobaha cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayada baaye dhanka wilaayada hiiraan oo howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeenna waxay deegaanka moore eriya ee duuleedka degmada mooqkari ee wilaayada hiiraan ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana howlgalladaasi lagu dilay laba askari halka lagu dhaawacay laba kale dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay weerar madaafiica ah ku qaadeen kolonyo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalayay agaarka degmada afgooye waxaana jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyey duqeyntaas maxkamadda wilaayada bakool ayaa filisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada buurdhuxun leh walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa
halkan waa fagaaro ku yaala magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa shalay ka dhacay xad ka mid a xuduudda alleh boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada buurdhuxunle ayaa isugu soo baxay fagaarahan kuwaasoo u soo daawasho tegay xadkan ka midkaa xuduudda alleh ee la fulinayay xukunkan oo ahaa xaddu sariqa waxaa lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo dhac u geystay dukaan ganacsi oo ku yaala deegaan hoostaga degmada xudur isagoona ka qaatay bagaash iyo agabyo kale kuwaasoo qiimo ahaan markii liisku geeyey lacag ahaanna loo bedelay gaaraysay lix boqol iyo lixdan dollar qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee bakool oo goobta fagaaraha ka akhriyay xukunkan ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ninkan xatooyada geystay iyo waxa uu dhacay inta ay la eg yihiin wuxuu ka qaatay tobani kow macwiis sabar ah tobani toddoba habbo oo teleefoon ah oo ka kala kooban laba simikaaro iyo saddex simikaaro shan habbo oo gal telefoon ah afar habbo oo miimoriyaal ah laba saacadood hal cimaamad iyo hal habbo oo sarwaal jeemis ah hal funaano tan kuleetiga leh ah hal joog oo kobo ah iyo boorsada alaabta lagu qaaday ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka ninkan xatooyada geystay iyo adilada loo cuskaday waxaana ugu dambeyn la fuliyey xukunkii gacangoynta ahaa maxkamadda markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabta oo ahayd mid qiraal ah qiimaha alaabta kor ku xusun uu gaadhay lix boqol iyo lixdan dollar ayna fiidhisay nisaabka xatooyada waxay soo saartay xukunkan koow in laga qaado hantidaas uu haday laba in gacanta midig laga gooyo saddex xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda loo cuskoday qaala allaahu tacaalaa waasaariqu waasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaala min allah wallaahu casiizun xakiim almaa'ida can caa'ishata radia allaahu canhaa qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa tuqdacu yaddu saariqin ilaa fii rubci diinaarin fasaacidaa muttafaqun calayh wallafdu limuslimin walafdu lbukhaariy تقطع يد السارق في ربع دينار فساعدا قال القاضي عياض رضي الله عنه سان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في الفروع منه حدا وهل قد تنفيذك حكمك هل فليو maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xuduudda alleh taasoo bacdallaahi ku timid hergelinta shareecada raxmaanka ee laga hergeliyey guud ahaan wilaayaadka islaamiga wilaayada hiiraan ayaa gurmad lacageed gaarsiisay ganacsato ku hanta beeshay dab ka kacay suuqa degmada ceel cale ee wilaayadaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxameda waxay ahayd munaasabad lagu wareejinayay deeq lacageed oo gurmad ah oo ay iska kaashadeen wilaayadaha hiiraan iyo waxgaradka beesha gaaljecel taas oo loogu deeqay ganacsatadii ku hanta beeshay dab ka kacay suuqa degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan munaasabada oo ka dhacday degmada ceel cali waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyey waxgaradka beesha gaaljecel mas-uuliyiinta wilaayadah iyo dadkii dhaqaalaha la guddoonsiiyey sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa kelimadan goobta ka jeediyey kulankeenna galabta muhiimadiisu waa deeq ka timid ama iska kaashadeen beesha gaaljecel dhaqankeeda iyo hoggaankeeda iyo wilaayadooda islaamiga hiiraan deeqdaasoo loogu talagalay dad walaalo ah oo musiiba ka qabsatay guryahoodii iyo hantidoodii inuu la tacaawuno sida shareecadeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala ay qabto kaalmadaas oo loogu talagalay dadkii ay guryaha ka gubteen ee ganacsatada ah ee ku noolaa degmada ceel cali in lagu wareejiyo aan ku wareejinno baa muhiimaddeenna iyo kulankeennu yahay xoolahaas marka dadka loogu talagalay waa dadkii guryaha ka gubteen labaatankii dukaan oo gubatay dadkii dhibaatadaasi ay gaartay baa loogu talagalay cid gaara ma ahan waa kaalmo inaad kaalmaysataan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana idiin barakeeyo aanna idinku wareejinno walaalaha beeshaan aan u mahad celinno kulankeenna galabta muhiimaddiisa waa intaas nidaamka noocaan ah oo dadku isu taraaxumaan oo kuwa tabarta yar la taageero waa waxa shareecadeenna ay ku timid nebigeennan uu la yimid calayhi salaatu wasalaam irxamuu man fil ardi yarxamukum man fisamaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u naxariista dadka dhulka jooga waxaa idiin naxariisanaya allaha sarreeya sunnadaa fiican oo aad jidayseen ikhyaarta beeshana aad baan idinkaga mahad celinaynaa walaalahana waxaan leenahay wixii idin soo gaaro ilahay ha idiin barakeeyo sidoo kale waxaa dhankooda goobta ka hadlay waxgaradka beesha gaaljecel oo kaalin mug leh ku lahaa soo aruurinta dhaqaalahaasi awalan allah subxaana watacala ayaanu mahad celinaa naga dhiga muslimiin bacda xamdulilaahi tacaala waxaan halkaan iidan aan ugu mahad celinaa sidoo kale walaada islaamiga hiiraan had i jeerbo ummaddan muslimiinta oo racyada ah la qaybsado dhibabka soo gaaro guud ahaan waxaa kaloo halkaan ugu mahad celinaynaa beelweynta reer gaaljecel ee reer hiiraan ee ayagana walaalahood dhibka la qaybsaday nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh siduu noo sheegay mu'miniinta waa hal jasad dhib mid hadduu gaaro kan kalena inuu dhibti la qaybsado ayaa la rabaa dhammaan ciddii qowl iyo ficilba uu gacan ka geysatay hantidan faraha badan ee degmada ceel cali ganacsateeda gaaratay haddana ilaahay subxaana watacaala ayaan weydiinaynaa intii in ka badan in ilaahay soo celiyo o siiyo walaayada gobolka hiiraan boqolkiiba boqol ay mahadsan tahay ayadana annagoon codsi u dirin degmada laga gubtay nabadoonyaheedana ay u dirin annaga oo nuqubadii gaaljeceelana aan u dirin ayagana waa isxilqaameen oo dadkii xukumayeen haddii dhibaato gaartay waxay ugu deeqeen fartan halaad afartankaas halaadan ugu tala galnay galabta halkaan lagu dhiibaaya walaal wixii ka gubtay ilaahay ha u kaalmeeyo wixii ka gubtayna sabar allah ka siiyo gurrihii marka sidaas in loo dhisaa la rabaa nin walba wixii cabirkiisa as lahaay iyo gurigiisa wixiis ahay waa la og yahay odayaasha nabadoonyaha og dadka deriska ahay oo guryaha ka deriska ayaa og si wanaaggan ayagana oo degdega ay ku dhisaan beelweynta gaaljecel ee isku dayday in ay siiso walaalahood reecaal cali dab gaaray ganacsato guryo ay ka gubteen u garatay inay ugu kaalmayso waa idinkaga mahad celinaynaa dhaqanka gaaljecel waana ku mahadsantihiin waxaa idan halkaan ugu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan ayadana bixisay insha allahu tacaala waxaan leenahay miisaankiinna xasanaadka allah idinku kabo waa xaq idinku lahaay waa dadkan dadkaad maamulaysan oo dowladda aad u aheedeen insha allahu tacaala waxay idinku lahaayeen qayb ka mid ahna waa gaarsiiseen afartankaas neefne waxaa galabta halkan lagu wareejinayaa dadkii guryaha ay ka gubteen ayaa farta laga saarayaa si dib loogu dhiso guryihii gubtay insha allahu tacaala qodobkaygan halkaasaan kusoo kooba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyn waxaa goobta hadallo kookooban ka jeediyey dadkii gurmadka dhaqaale la gaarsiiyey waxayna bacdallaahi u mahad celiyeen wilaayada hiiraan iyo hoggaanka beeshooda bismillah galabta waxaan joognaa xafladdii guryihii naga gubtay ee ay noo keeneen beelweynta gaaljecel lacag ay nooga deeqday waxaan halkaas ugu mahad celinaynaa beelweyntaas gaaljecel ee noo keentay aad baan ugu mahad celinaynaa walaayada gobolka hiiraan ee reer gobol iyadana noo keentay aad baan ugu mahad celinaynaa aad bay u mahadsan yihiin kolley intii xoolahaas dhiibtay miisaankooda aan qara allah ku dara aad baana ugu mahad celinaynaa alxamdulilaahi ilaahaygiis subxaana watacaalaha ayaan ugu mahad celinaynaa intii u gurmatay beelweynta gaaljecel oon u kala herin walaayada gobolka hiiraan oo iyadana na soo booqtay waxaan annagaba ka codsanan iyadana na soo dhex dhigtay waa u mahad celinaynaa ilaahay ilaahay idinkiisa ha ka ajir siiyo adduuniya aaqaro waa la wareegnay maadaama aan nahay dadkii guryaha ay ka gubteen waana waxaad la yidhahaa xuseen cabdiqolomey dadka oo guryaha ka gubatayaan ka mid ahay oo reeceel calay saddex qolaan lahaay alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa haddeena beesha gaal jecel oo haddeena noo soo gurmatay khayr allaha siiyo waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaayada islaamka hiiraan alxamdulilaahi afartankii halaad noola qaymay guryihii gubtay aniga saddex qolaan lahay saddex kun ay iga soo gaartay lacagtii iid aheed ilaahay khayr ha siiyo waa qayb ka mid ah midhaha laga dhaxlay iskuduubnida iyo qabsashada xarigga alleh waxayna tani tusaale u tahay kalsoonida iyo hufnaanta maamul ee ka dhexaysa shacabka muslimkaah ee ku dhaqan wilaayaadka iyo maamuladooda islaamiga ah bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka baay iyo mudug ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka mu'asasada alkataiba aan ku horumarna wilaayada baay iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
xalay salaadii maqrib kadib ayuu allaha suurageliyey in goob fagaaro ah bulshada ku dhaqan degmada boolofulay ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay ay ku daawadaan isdaarkii xiisaha badnaa ee hadiyadda ciiduladxa ee dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin kadib roobab ay ku diirsadeen dadkii iyo duunyada oo maalmihii lasoo dhaafay sibay nooga da'ayey degmadan iyo deegaanada hoos yimaada dad fara badan oo isugu jiray rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa isugu yimid barxad dhanka galbeed ka xigta masjidka jaamaca ee degmada buulafulay halkaasoo inta badan lagu daawado muuqaalada alkataa'ib isdaarkan oo ahaa mid xiise gooni xambaarsan laguna soo bandhigay halaaggii murtadiinta ku qabsaday dagaalkii aadan yabaal ayaa suurageliyey in qaar ka mid ah daawadayaasha ay waraysi gaar ah siiyaan idaacadda islaamiga andalus si ay u cabbiraan shucuurkooda bismillaah ninkaas waa aad u wada jeedaan soo ma jeedaan waa odowaa yuusuf raage waa taliyihii ciidamada soomaaliya mar dhow ninkii hadlayay lahaa taleefon idiin soo diri mayno waa idinka garab dagaalamaynaa idinkama tegayno ninkii lahaa isagu ahaa odowaa haddanna waa markii aadan yabaal ay soo galeen waa ka khudbadan jeedinaya maalinkii aadan yabaal la qabsadayna isagoo lugaynaya isagaa ugu hor cararay isagii shuute haddana waa kana saanu u babaxnaya oo isu boolixinaya daanyeer daanyeer camal iska dhigaya maalinkii la baxayna isagoo laguhu baxeenuu ka baxay magaalada haddana waxaa waaye waa khudbadan waa maalinkay soo galeen maalinkay jabeenna waa arki doonnaa insha allah cabdishakuur sheekh daahir alidhaha waxaan joogaa fagaaraha buuqlufallay aan ka fiirsanoynaa filim oo cajaa'ib liho ka fiirsado uheshna umraakana ma aragna hid agaan maasha allah gaala sidii oo sinas moomonkati daanyeer oo kale oo sinas tuutuurooshkati haddee shuuti iyo kii kale oo caliguudaawiyo dhibka isoo ka dhihiin arakatan roorka isagoo ambalaawan askarta askarta sadaxun oo isoo luun oo arxandarrada oo unaarka gacantana oo kacasiibnin wal oo lala yaaba oguuday alxamdulilah ilaahay oo mahadda iska leh guusha ilaahay oo naga siisi hadda meesha keliya isoo kafaankadana oguuday oo magaalada isoo haalka oge unaarka qobsani marka meel luun baahan yaa muslimiinta in oo jihaadkasa luun diyaargaroowa lanwiin ciyaal balaan waayeel iyo iyo war kastaba qof kastaba in oosaa diyaargaroowa war luun baahanya insha allah me dheere abdiraxmaan owka may fagaaraad awalba walala ka daawada jaray magaalada buulfulaya may ka daawadayne filinkii aadan yabaal fagaara owka may dheeraa eed iyada lahambuuy dadka gaar hataa may dheeraa geedo saaranyi iyo mootooyinka la ku fiirsadaa bulshadii iska badatay eed iyadaa lan faraxsinya lan takbiirsadaa ilaa may dhaargay owka gaalada eed eed imbootayaasay madiyo magaalada hagalaayeen sida may dheeraay murtadkirka magacaabay odawaa iyo shuuta iyo dadkinimataay oo bootayaayan maydha aragay faniinayaano iskufiyaansadii maydha araay irin waraabo galihaan ilaahay ka mahadsan subxaanahu wa tacaala gaalo jabsha geeka leemanin koow ah filinjo oo meenaha laa ku duubay halkataa'iba ka dadaali geeka leemanin koow marar badan aragnay alxamdulillah ilaahay ka mahadsan subxaanahu wa tacaala guultan kuwiin ilaa mayla raay muslim aan luku kuteego raayada laa ilaaha illa allah ku qoranta ilaa luku kuteego maraykanka iyo mayla raay agalka cad imeelna naarada ka tilmaameen ilaa luku kuteego ilaahay subxaanahu wa tacaala guulasay yaa ilaahay ku tamaniyahana subxaanahu wa ana gayrar makasaayo laakiin gantaalkoo gurguurta kagama insha allahu tacaala haddii laheer mailahaa gurguurta gaal insajuuda gurguurta gaal insajuuda anumba nin goondiyaasey gawaari iyo walba mailaeraayuse gaalo qabta galantallaha ingiliyey iidinkayna gorgora leereeba hanuuna guraasey gargorki ii mailaeraayuse gawaaridii gaashamanayti guuliyo onta kiinka damboyti inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa si weyn fagaarayaal looga daawaday muuqaalkan aadan yabaal wixii ka dambeeyey markii la baahiyey waxaana isdaarkan uu bannaanka keenay jabka maleeshiyaadka riddada ee sida uu allaha ku suurageliyey qabsashada degmada istaraatiijiga ah ee aadan yabaal markana wilaayada mudug iyo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
إن كيد الشيطان كان ضعيفا
waa daawashada isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataayib oo lagu daawaday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug fagaaraha jawle waxaa isugu yimid bulshaweynta magaaladaasi kuwaas oo u soo daawasho tegay filimkii aadan yabaal ee jabka lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka xasan gurguurte iyo saraakiishooda ee ku sugnaa degmadaas dadku waxay ku daawadeen isdaarkaasi maleeshiyaadka murtadiinta oo ka firxanaya goobta dagaalka oo ay iskaga hor yimaadeen xaqa iyo baadilka halkaas oo allah guusha uu ku siiyey addoommadiisa mu'miniinta ah shucuubta reer mudug waxay ku indhaqaboobsadeen jabka lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka gaalaraacyadah ah ee ku soo duulay wilaayaadka islaamiga ah oo ka dul shanqartay rasaasta ciidanka mujaahidiinta waxaana lagu arkayey bakhtiyadooda laguna daawaday filimka alkataa'ib kuwaas oo daasa maydaanka dagaalkaasi ka dhacay oo ah degmada aadan yabaal wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe dadku waxay ka kala yimaadeen xaafadaha degmada jowle kuwaas oo soo buux dhaafiyey fagaaraha lagu daawado aflaanta jihaadiga ah ee degmadaas meega idaacatul andalus ayaa la dhex qaadnay dadka muslimiinta ahaa ee daawaday hadiyadda ciidul adxa almubaarak
gobollada dalka shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa iyo weerarkii aadan yabaal weerarkaasoo aad u ballaarnaa oo ay xarakada shabeell mujaahidiin ku qaadeen aadan yabaal filinka gudihiisa lagu dhex arkayaa cali guudlaawe waxaa lagu arkayaa ammaanduuliyaha lugta wasiirka gaashaandhigga axmed macalin fiqi filimkuna waa filim aad u xiiso badan sidoo kale filimka waxaa ku jira aadan yabaal waxaa looga soo baxa xeelad milatari odayaashii kufriga ugu weynaa oo dhahaya xeelad militariya looga soo baxay laakiinse waxaa lagu hor burburay mu'asasada alkataa'ib filimka ay soo saartay ciidankiiyo si tarab tarab ah loo laayay aa lagu soo bandhigaa filimka dhiigbax aad u ballaaran aa ka dhex muuqda meeshaas waxaan kaloo aragnaa baabuur cabdibilaaho meel loo bixiyo lala ayaa dad ciidankii saaran yahay kadibna meeltiina intay uga kala daateen ay uga cararayaan mujaahidiintu qaadanayaan waxaan aragnaa baabuur waaweyn oo xamuula waxaana la tusay hubkoodii kala duwnaa degmada aadan yabaal waxa ka dhacay wax mindhaha muslimiinta ay ku qabowsadaan waaye gaaladuna ay ku niyad jabaan taariikh ah oo filinkan oo kale nama soo marin annaga dhan farxadda iyo raynraynta iyo qalbigeennu siduu yahay wax la soo koobi kara maaha niman murtadiino kawooda ka orda waa cararaya haa waa toobadiin tiradooda wax qiyaasi kara babalhanba kaamirada meelay qabato ayaka ayaka ka ordaya xabadda la raacayo daba ordaya ayaka halkaas allah ku maasan waa xaalanahan sii jibaara dabcan dab culus zaa'ida dabcan waa midkood waa daasan yahay wax la qiyaasi kara ma bahan waxaa lagu daawanayaa degmada jawla ayaan joognaa aa waxaan fiirsanaynaa aflaam aad u caj oo ka mid yahay filimkii lagu soo bandhigay jabkii gaalada lagu gaarsiiyey degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha cajiib ayaan halkaan ku aragnaa adowga ilaahay oo aad u jabay oo waxa weeyaan luuqyada lagu bursanahayo oo waxaan aragnaa waktigoodu daadsan yahay oo magaaladii lagala wareegay oo waxa weye aan meel isku sheegin bootadii iyo faataa baqladii dhammaadna meel ay ka baxdaan oqoole ah waxaa iyagoo aad u firxanayo tiro badan oo hal sariyo oo iyagana ka badan oo laba canugu ereynayaan oo aan gadaal soo fiirinayn midba mar iska dhacayo qaar lugaha ka jaban ay dhex ordaayaan magacayga shariifa xasanaa la yidhaahdaa degmada degmada joole shaan waxaan ku fiirsaday filin aad iyo aad u qaymo badan oo aad u wanaagsan oo walaalaha alkitaab ay noo soo gudbiyeen ilaahay ha ka amaal siiyo hana ka ajar siiyo dadaalkooda waxaan fiirsanay filim qiimihiisa aan lasoo koobi filimkii aadan yabaalaan meeshaan ku fiirsanay gaalo la xasuuqay murtadiin meesha daadsan rag waxawaaye dhiigooda u horay go-aankooda uu yahay kelimatu laa ilaaha ilaalah inay kormar indhahaygu waxay qabteen xasuuq badan oo ku dhacay gaalada iyo murtadiinta iyo iyagoo firxadaho firaxdkooda waxawaaye aan wax la fiiri karaahinoo ari weer garay camal ah ariga markii weerku galo waxaad u malaysaa wax la koobi kara ma ahan marka meeshaan haddii saasba ay u firxaayaan marka horeba inaysan duulaankaba soo qaadinoo ilaahay u toobad keenan horta waa waaye marka dambena hadda xasuuqooda iyo foolxumadooda iyo baktigooda meesha safanaysa u yaala inaan la fiiri karin inaan meesha ku fiirsanay ilaaha ku mahadsan wiilal yar yarhoo ilaahay kalaankiisa rumeeyo ayadda ilaahay inay kor noqoto rabaa dhabarka kaliya ka toogaya mid kasta dhabarka xabadda uga taala afgambi u yaala aniga kusan wilaayada mudug gaar ahaan degmada joole caawa waxaan fiirsanay macrakadii aadan yabaal taasoo aad iyo aad qiimo u lahayd taas xamaasad goonihay wadato fariin ugu darahay mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka waxaan leeyahay walaale waxbaa haray cadigu wuu dhammaaday isdabaraxsin uunbaa hartay intaasna xaaqa insha alla daawashada kadib dadka muslimiinta ee ku sugnaa fagaaraha waxay u duceeyeen ciidamada mujaahidiinta oo la xisaabtamaya cadowga allah
mahadsan cabdiraxiim warkii duurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu